halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad siddeed tobanka bisha diseembar labada kun iyo lix tobanka idaacadda saako waa idaacadda habeenimo waxaa idiin daadaheynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadan barnaamijka caawa idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a lix qof oo rayida oo ku dhintay meel u dhow degmada qoryooley kadib markii baabuur caasi ay la socdeen madfac lala beegsaday ehelada dadkaasi ayaa amisom ku eedeeyey inay weerarkaasi ka dambaysay xalay wakhti tobankii ay tahay ayaa waddadan meel qoryooley u dhow amisom ay roonto ku samaynaysay labadan awo gaariga safaruu ku jiray ciidamada amisom roonto samaynaysa ayaa waddada ku jirtay ayuu la kulmay sidiiba baashuuko gaarigii loogu dhuftay ma garat waxaa kaloonu idiin haynaa in ku dhow konton askarta dowladda yamana oo ku dhintay qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada cadan doorashooyinkii xubnaha aqalka hoose baarlamaanka uga mid noqon lahaa beelaha waqooyi amaba somalilan oo la hakiyey muranno ka dhex jira ergooyinka dartood hargeyso maanta lagu aasay allaha u naxariistay abwaanboon xirsi oo ka mid ahaa majaajilistayaasha soomaaliya ugu caansan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha kii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale ayaad si kula maqli doontaan marka horese warkii caalamka war goordhoweydna soo gaadhay ayaa sheegaya in dalka urdun afar ka tirsan xoogga amniga iyo qof dalxiis ahaa oo dalka kanada u dhashay lagu dilay weerar toogashaa dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meelo dhow degmada karaag xafiiska amniga guud ee dalka urdun ayaa sheegay in markii ugu horreysay xabad lagu furay booliis roondo ka waday degmada karaag kuwii weerarka geystayna islamarkiiba goobtii ka baxsadeen hadalka xafiiska amniga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay jireen laba weerar oo kala duwan ilaa iyo hadda lama hayo aqoonsiga dadkii weerarka geystay
wakaaladda wararka ee dalka syriya ee sana ayaa sheegaysa in basaska ay wadaan daadgureynta dadka iyadoo ay hagaysa hay-adda caalamiga ee laanqeyrtaas iyagoo bilaabay inay galaan dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada ay dagaalada qarqiyeen ee xalab axadda maanta ah si ay uga soo saaraan fallaagada iyo dadka rayidka ee ku harsan tobaneeyo kun oo isugu jira fallaago iyo dad rayida oo dhaygagsan ayaa sugayay in dib loo bilaabo daadgureynta goor hore oo axadda maanta ayaa elodi sishinler oo ah haweeney u shaqeysa hay-adda i c r c waxay rajo markaasi gelisay dadkaasi markii ay sheegtay in hay-adeedu ay diyaar u tahay inay dib u anba qaado in ay dadka ka daadgurayso bariga magaalada xalab taasoo rajo weyn laga qabo inay markaasi bilaabato goor horumaanta ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa la filayaa inay axadda maanta ay cod u qaadaan haddii goobjoogayaal ka socda la socda xaalada syriya ay u dirayaan magaalada xalab si ay gacan uga geystaan gurmadka iyo weliba gargaarista dadka rayidka ah ee weli ku harsan magaalada golaha ayaa weli ka fakaraya qaraarka qabyada ah ee ay diyaarisay dowladda faransiiska ee codka siinaya qayladhaanta ku saabsan xaaladda bani-aadanimo ee kasii daraysa ka taagan gudaha iyo agaaraha magaalada xalab iyo tobaneeyaha kun ee dadka ah ee ku go-doonsan magaaladaasi ee u baahan in laga soo saaro magaalada
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa soo gebagabeeyey socdaal uu ku magacaabay mahadsanidin kaas oo ka koobnaa dhowr soo bax oo meelo kala duwan ku qabtay si uu ugu dambaaldego guushii uu doorashada ka keenay bishii hore hadal uu ka jeediyey gobolka alabama ayuu kaga hadlay waxa uu ugu yeedhay sida daacad la-aanta ah ee warfidyanada qaarkood ay isaga ugu muujiyeen inuu ahaa tartamaha jamhuuriga oo aan guulaysan karaynin trump ayaa dad gaadhayey dad dhegaysanayey oo dhowr kun ka koobnaa dadkaas oo degan magaalada mobil ee gobolka alabama magaaladaas oo qiyaasta ay degan yihiin laba boqoloo kun oo qof ay ololihiisii dadkaasuu ugu sheegay in ololihiisii dabin loogu dhigay hanaankii looga warramayey dartii sida isu soo baxyo horeba uga ballan qaaday trump waxa uu ku celiyey inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo inuu dib ula gorgortami doono heshiisyada ganacsi ee maraykanka uu ku jiro trump ayaa isu soo bixi shalay waxaa la joogay senator jeff sessions oo gobolka alabama laga soo doorto kaas oo dhowaan uu u magacaabay inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalka maraykanka saraakiisha milatariga ee ku sugan magaalada sanca ee dalka yemen ayaa sheegaya in weerar bambaano oo ismiidaamin ah oo dhacay dalkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan afartan ka tirsan askarta dalka yeman oo ku sugnaa magaalada dekada ee cadan saraakiisha waxay sheegayeen in askartu ay isugu soo urureen saldhig militari si ay mushaaraadkooda u qaataan militariga ayaa sheegaya in ugu yaraan konton askari oo kale ay ku dhaawacmeen dhacdadan kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan duqeyn ayaa timid toddobaadkan kadib markii qarax noociisa oo kale ah uu ka dhacay magaalada cadan ee ay kooxda daacish sheegatay inay iyadu ka dambeysay kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan iyo shan ka mid a askarta dhaawacuna uu markaasi ka soo gaaray ilaa iyo tobaneeyo kale halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore yeman qof isa soo miidaamiyey ayaa dilay ugu yaraan afartan iyo sagaal ka mid a askarta yeman magaalada cadan ee koonfurta dalkaasi weerarkan oo hadda maanta ah dhacay ayaa yimid toddobaad kadib markii ururka daacish uu weerar kale ku dilay konton askari warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan saraakiisha ayaa sheegay in askartu ay saf ugu jireen inay mushaar ka qaataan xarun ciidan oo u dhow degmada khoormaskaar markii qofka weerarka soo qaaday uu isqarxiyey saraakiisha ayaa sheegay in sagaal iyo afartanka dhintay mooyaane ugu yaraan lixdan askari oo kale la dhaawacay magaalada cadan waa caasimadda ku meel gaadhkaee xukuumadda ay bulshada caalamku aqoonsan tahay taasoo fadhigeedu yahay dalka sacuudi carabiya maamulka ayaa dhibaata ay ka haysatay siduu awooddiisa ugu baahin lahaa magaalada iyada oo mintidiintuna ay tobannaan weerar ku qaadeen ciidankiisa ururka aitis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta dhacay isagoo intaasi ku daray in tiro ka badan toddobaatan qof oo ay ku sheegeen kuwa diinta ka baxay ay ku dileen weerar uu qaaday inay magaciisa ku sheegeen haashim al radfaani ururada alqaacida iyo isis ayaa ka faa'iidaystay ku dhowaad laba sanoo dalkaasi uu dagaal ka socday iyaga oo sameeya dilal khaarajina islamarkaasna qaraxya wax ku weerara badi weeraradaasi waxay ka dhacaan koonfurta oo ah meelaan nidaam ka jirin magac ahaanna ay dowladdu maamusho dalka sacuudi carabiya iyo xulufadiisa milatari oo u badan dalaalka gacanka ayaa duqayn ku hayay dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta oo haysta qaybo ka mida dalka ilaa markii dowladda ay xilka ka tuureen bishii maarj ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii waxaase dhaqdhaqaaqaasi uu ku guuldarraystay inuu xukuumadda ka saaro magaalada xarunta dalka ah ee sanca maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay
habeen wanaagsan markale dhegeystayaal gobolka shabeellada hoose lix qof oo rayd ah oo saarnaa baabuur caasi ah ayaa dhintay xalay kadib markii baabuurkaasi madfac lala beegsaday isagoo marayay meelo dhow tuulada farxaanle oo hoos timaada degmada qoryooley gaadhigan oo siday khudaar ayaa kusii socday magaalada baydhabo ayaad iimaan aadan oo sheegay inay ehela yihiin darawalkii gaadhigaasi ayaa v o a u sheegay in ciidamada amisom ee agagaarkaasi ku sugan ay rasaas ooda kaga qaadeen gaadhiga sidaasna ay ku wada dileen amaba ay dadkii saarnaa dhammaantooda lix qof ka koobna ay ku dhintaan ayaad oo ku sugan degmada banaaney ayaa waryaheena caashe ibraahim caashacuud khadka telefoonka ugu warramay gaariga meel farxan la yidhaahdo beeraha oo khudaarta laga rara ayuu ka baxay banaaney uu awalkii safarkiisa ahaa xalay wakti tobankii ay tahay ayaa wadadan meel qoryooley u dhow amisom ay roonto ku samaynaysay labadan awo maalmahan dhowba habeenadan waxay roonto ku samaynaysay sida qoryooley soonaheedii dhulkan garasjeereed meel la yidhaahdo xaaqinaha ilaa xarada dhulkan dhan habeenkii roonday samaynaysay amisom ha ciidamada ciidamada amison ha haye gaariga safar uu ku jiray ciidamada amison roonti samaynaysa ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidiiba baashuko gaarigii loogu dhuftay ma garatay waa gartay gaariga imise qofaa saarayd gaariga waxaa saarnaa laba haweena iyo afar rag ah waxaad tiri wuxuu ka baxay farxaane xagguu kusii socday baydhabo meesha khudaarta loo raray baydhabay ahayd wuxuu ahaa gaari homey ah haye baabuurta yareer oo baydhabo khudaarta geysa ayuu ahaa wiilka daraawalka ka ahaa wiil aan qaraabo sokanahay ayuu ahaa marka sidiiba meeshaasi shilkaas ugu dhacay saddex baaluuto oo baasuka amsom noo iyada hadda ay wataan ayaa saaka gaariga meesha miidkaan kasoo qaadna hortiisa yaalaan gaarigana awalkii hore tacshirad baa lagu furay baas oo qorigan la yidhaahdo beka mka ayaa rasaasiisa qasharkiisa meesha tuurnaa marka dadkii oo u dhowaa oo xalay meelaha kasii cararay saaka miidkiina ay nala soo qaadeen aan wareysanay tacshiradaa horeysay kadibna baasukaas ayaa loo ayaa madaxa loo geliyey waa gartay adiga yaa kuu sheegay qaabkaad wax iigu sheegayso ood wax iigu sharaxayso sidee ku ogaatay sidee warkaas ku heshay annaga xalay jugtoo dhaayso waan maqlaynay gaarigana waa la soconay teleefonkii saakana lixdii baan tagnay lahdii aroornimo haye waxba noogama horeynina gaarigaasi oo aan awalba waddada shaki ka qabnay nimankii teleefanadooda ay dameen darteedaan u baahnay kadib markaan tagnay waxaan u tagnay gaarigii ina aan la joogin kadib markaan miidadkii waxaas inaan qaadno damacnay ayaa ciidamadii kale oo oo shabaab noo imaatay ay sawir sawir wax saas ay qaateen markii dambe waxay dhaheen dadkaa meelaha geyn kartiin geeya hala aaso dadkii oo gubtay oo madoobaaday ayaa gaari meesha kasoo saarnay waa garta waxaad ii sheegtay gaarigii inuu ka baxay farxaane baydhabo uu kusii socday lix qof ay saarnayd een, qudaarna uu siday jugtana aad maqasheen aad ka warhayseen kadibna aad gaarigii meesha ugu tagteen meesha gaariga shilka uu ku qabsaday sidee lagu ogaaday gaariga meeshuu marayay buu noo sheegay ha- ba- sideedana dareenka waddada waa laga qabay kadibna taleefonadii lixdaba taleefon lagama haynin waxaan isnaanay waddadii amaashil ku galay gaarigan marka saaka alasteydii aan jirmaanay waddada mar hadduu waaga bariyo roondi waxba ma jiraan habeenkii yaa dhib jira iyagana kolley waa qadarta ilaahay baa jirta iyaga sidaasay shilku ku galeen marka iyagu xilli habeenay bay safraayeen miyaa sideedaba habeen bay safraanba alaseydii bay dhabo galaan habeenkii ay socdaan sideedaba baawriyada qudaarta qaado kulaalkay diidaan maalintii marka ayaad waxaad ii sheegtay in gaarigaasi uu qudaar siday islamarkaana dadka deegaanka ay ka warhayaan in ciidamada amisom ee goobahaasi ku sugan in habeenkii ay gaafure ka sameeyaan ee, meelahaasi mar haddii la ogaa in een, waddada halistaas ay ka jirto aad sheegaysa haddii la ogaa maxaa loogu bareeray oo dhinacaas loo maray ama maalin cad loo safri waayey waxay tahay ciidamada ha- xilliga ay gaafareegaan roondadoodii everyday maaha waa marmar bay soo kacaan oo xaalad ay jirto marka wiilashani kolley baawrey waa iska dha waa iska dhiga adeysteen iska dhiga adeegsadeen marka sidaasay shirku ku galeen marar badan baa loo sheegi jiray waxna aysan kala kulmin oo iska gudbi jireen marna dhinacaas qoryoley dhinacaas oo oo, eh, garasjeeradii dhulkaasay roondada u baxdaa mar dhinacaanay usoo baxdaa lama oga meel ay u kacdan habeenkii waxaad ii sheegtay in adiga qof ka mida dadkii gaarigaasi saarnaa aad ehel haydeen qofkaasi magaciisa maxaa la Ata.
yidhahdaa cabdullaahi hindi aa la yidhaha deegaanka aad baa looga yaana nin baabarey oo qoryoley aad looga yaana cabdullaahi hindi la yidhaha marka ninkaas qaraabo sokaanahay allah una dhisto ilmo badan buu ka tagay marka ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay ba maanta asii ugu jirnaa waa gartay cabdulaahi muxuu ka ganacsan jiray isaga cabdullaahi nin gaari wadaa ayuu ahaa weligiisii oo intuu hadda gobolkan shabeelladaas uu joogay gaari baa looga yaana baabarey nin baabarey caana qoryoley aad looga yaana looga yaqaano ayuu ahaa marka safarada dhinacaas inta udhaxaysa baydhabo iyo qoryooley wuu samayn jiray miya oo ma ahayn wax hadda ku cusub maya kuma cusbaa weligiisu ku shaqaysan jiray baabuurta kudaarta qaado oo oo dhowr baabur meesha ku dhamaystay wakti badan buu ku shaqayn jiray nin caan ah oo baabureyda iyo dadka beeraha kudaarta iyo dadka beedhabo kudaarta qaata iyo dadkaas aad u yaqaanaan buu ahaa ninkaas waa gartay waxaad ii sheegtay gaariga in lix qof ay saarneed lixda qof isagana ma ku jiraa darawalka iyo shan qof oo kale miyay ahaayeen
ha isaga iyo laba wiiloo isaga caawinayso gaariga la socotay iyo gabar laba gabdhooda saarnaayeen mid kudaarta iyada u rarnayd hal nin oo safar iskaan waa waa isku saarnaa sidaasay la huyeen darawalka la xigua marka waxaad sheegtay markii goobta aad tagteen inaad la kulanteen een, oo meesha aad isku aragteen dhallinyaro ka tirsan een, al-shabaab oo ay yidhaahdeen een, meydka meesha ka qaada sidee ku garateen inay shabaab yihiin dadkaasi maya ragga shabaabta deegaanka aan ku sugannahay bay joogaan waxaa dadka saa u galeen waa nimanka amisoonta weeye ma eh, dhib iskuma qabne de hadda shabaabta deegaanka joogto shacabka waxba uma dhimaynin iyadu haye ee dhibna ma dhexyaaninba iyadu waa gartay marka gaariga waxaad sheegtay in qoriga b k m ka ama dabajeexa looga yaqaano soomaaliya in een, lala dhacay oo rasaastaas aad meesha ku aragteen een, qolfaheedii iyo baasuukayaal aad ku aragteen oo aad sheegteen inay amisom leedahay idinka maxaa sidaa dadka deegaanka sidee ku garteen hubkani waa la wada sitaa midka amisom ay leedahay iyo midka dad kale ay sitaan sidee ku kala garataan amisom eh, baaluutaha baasuujiyaasha waxay leeyihiin buufis rasaasta bkmkana ataa waxbay ku kala duwan yihiin dadka oo aadka u yaqaana hubkaasi marka waa la ogaaday arrintaasi dad badan baa xagiijiyey goobjoogayaal wada ah oo waxay yidhaahdeen rasaastan waa tii amisom ha baaluta baalutayaasha baasukaa ka haray markii saa loo fiiriyay waa kuwii amsom marka ma calaamadda amisom baa ku qoran mise waa si kalaa loo garanaya calaamad oo lagu yaqaanaa jirta oo rag baa yaqaanay kadibna waxay ka- ay tahay baalutooyinkeedii waa dhaadheer yihiin kuwa baalutooyinka soomaaliya wadwadan jiray ul maaha waa gartay kuwa b k m-kana see loo gartay kuwa bkmka dabada calaamad ka leeyihiin ay sheegayaan dadka yaqaana rasaasta dabada calaamad oo gooni ah loo yaqaano ciidamadaasi rasaastoodii dad baa nambaro ku kala yaqaana sheegay
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aanu isku daynay in aanu la xiriirno dhinaca ciidamada amisom oo ay noo suurageli weysay kaasina waxa uu ahaa mid ka mida ehelada qof ka mida dadkii ku geeriyooday gaari marayay agagaarka qoryooley oo markaasi ay ku geeriyoodeen lix qof
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka uga mid noqonaya beelaha waqooyi ayaa la hakiyey kadib markii uu muran uu soo dhex galay ergooyinka guddiga iyo weliba murashaxiintii xubnaha baarlamaanka arrintan ayaa waxay keentay in ciidamada ammaanku ay soo farageliyaan xaaladda sidoo kalena waxaa howlka doorashada tegey xubno ka socda bulshada caalamka iyo guddiga doorashada heer federaal haddaba sababaha keenay hakinta doorashadan ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay weydiisay liibaan maxamed ismaaciil oo ka mid ah odayaasha beelaha ka soo jeeda somalilan falastiin sababaha dib loogu dhigay haddii aan kaaga waramo anigu waxaan ka tirsanahay beel ka mida beelaha reer somalilan waxaa la xereeyey ergadayada annaga oo ay wada xereeyeen saxeexihii noo suldaanka ahaa iyo xuqaashu shantii bisha bisha labiyo tobnaad ee liibika ku jiro kadib markii la xereeyey liisku wuxuu soo baxay sideedii bisha oo la sawiray ergadii oo la diyaargareeyey oo ku baagnay jimcihii hore hay markii ergadii markii ergadii sidaa loo diyaargareeyey ee la sawiray erge la isku waafaqsanyo aada u fiican ayaa adigu sabtidii musharaxiinta musharax ka mid ah oo musharaxiinta ka mid ahaa beesha oo aada garanayso oo ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda federaalka soomaaliya mudane ridwaan xirsi maxamed oo aan isagu weli shahaadadii qaadan ayaa maalintii sabtida waxaa la damcay in la mudaroorsiiyo sababta anigu ma garanayo loo mudaroorsiinayey oo doorashadii la qabto iyadoo aan waktiga marka hore la fiicayin dabadeedna subaxii baa la damcay in doorashadii la qabto isagoo aan weli shahaadadii qaadan shahaadadii buu doontay shahaadadii waa loo diiday markii hore waxaa u diiday oo hakiyey guddoomiyaha guddiga heer federaal ee doorashooyinka kooshin cabdi xaashi aakhirkii wuu qaatay heer gobol heer gobol heer gobol heer qaran maaha wuu qaatay shahaadadii shahaadadiisii markuu qaatay ridwan ayaa doorashadii dib loo dhigay sabtidii waxaa la sheegay in hoolka shirka ay rabshado n keenay in booliisku uu soo farageliyay ay ka dhacday bal n- sawir naga sii sidee ku dhacday taasi arrintaas ta- ta- taasi waa daraa jimcihii sabsidaa hore markay doorashadii baaqatay ha waxaa la damcay in axad axadda la qabanayo axaddii may qabsoomin inay isniinta haddana dhacaysaan eh, la mooday isniintiina may qabsoomin waxaa dib loogu dhigayo annaga oo garan la doorashada oo cabashooyin badan la geynay oo u geynay guddida eh, ne- ne- ne- doorashooyinka ayaa khamiistii daraatii ka horreysay ahayd baa waxaa loo yeedhay odayaashii cuqaasha ahaa iyo suldaankii saxeexaha ahaa ee beesha waxaa isugu yeedhay eh, commissionka doorashooyinka oo uu hogaaminayo cumar dhegey oo uu guddoomiye ah waa heer markii la federal isugu yeedhay markii wadaraa wadaraatii ka horreysay khamiistii markii la isugu yeedhay ee lala hadlay ee aanu weydiinay waxaa doorashada iyada dib loogu dhigayo waxaa la yidhi bal eh, waa la qabanayaa doorashadii laakiin ergadii intaad dib ugu noqotaan wax isla soo wada saxa en, idinkoo wada diyaaran oo kaalaya markaasaanu ballantii idiin qabanayna waxa la saxaya xitaa adigu waxbada nagama khaldanayn marka horeba waanu ka nimi khamiistii dee jimcihii oo aan maalin shaqaba ahayn oo shalay ah ayuunba waxaanu maqalnay in doorasho lagu qabanayo xeragaadiid oo meeshii la geeyey dad aan beeshaba ka mid ahayn oo dadyow kale ah maxay oo la ahaayeen qorqortay maxay ahaayeen dadka kaloo la geeyey xaggee laga keena waxay waxay ahaayeen soomaali maxamed qaar beesha ahina waa ku jiraan laakiin ergadii hore waxaa kaga jiray waxaan toban qof dhammayn ee sawiray markii aanu yacnay meesha tagnay marka ergo aan Dadkii waxaa ahayn galay- kuwii beelaha somalilan ayaa jooga meesha ha marka markii meesha la tegey ee uu tegey n- n- waxaa tegey n, murashax ka mida murashaxiinta oo dee waxaa tegey ridwaan xirsi maxamed oo ka mid a ra-iisul wasaarihii hore ee ahaa dowladda federaalka soomaaliya meeshii waxaa yimid taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed oo aan ogeyn isna arrinkaa taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed baa tegey genaraal maxamed sheekh waxaa tegey ku-xigeenkiisii waxaa tegey taliyihii gobolka ee waxaa tegey guddoomiyaha guddida heer federaal cumar dhegey ee, waxaa tegey african unionkii waxaa tegey ciidamadii amisom oo buuq badan baa dhacay weliba marka hore intaanay ciidamadan heer federaal iyo ee, ciidamadan ee, ne- ne- ne- unionka ee, african unionka iyo amisom iyo aanay tegin iyo taliyaha boolisku afartii caaqil ee meesha galay waxaa lagaga soo askar baa kasoo saartay meesha oo dibadda loo soo saaray adigu calaa kulli xaal doorashadii waa la joojiyey fadeexad baa dhacday sidii baa doorashadii lagu hakiyey oo lagu qabtay.
marka qaabka hadda ay wax ku socdaan ma ku qanacsan tihiin ka odayaasha beesha oo magaalada muqdisho joogaahi in ay ku soo bixi karaan xildhibaano ah kuwii ay beesha iyo odayaasha beeshu ay sida xaqa ah ama sida cadaaladda ah ay usoo xuleen dee falastiine eh, ergadii sida cadaaladda aan loo soo xulay ee ay beeshu lahayd oo si sharciya dee doorashadoodii loo qabto oo ay iyagu u codaynayaan musha- ma- murashaxiintana dee aan loogu kale saasaan ku qancin kartaa laakiin kuma qanci karo ergo meelo kale laga keenay iyadoo aan dad la waayin inay dee codeeyaan kuwaas Eh, shalayna waxaanu qabanay shir jaraa'id aanu kaga cabanayno weliba arrintayadii iyo wixiina lagu sameeyey iyaynaan aanu dulqaadan karin kolley faragelinaa nagu jira laakiin faragelintu waxay tahay anugu ma garanayo marka ma jiraan beelo kale ama jufooyin kale oo iyagana culeyskaas oo kale uu haysto mise waa reerkiina oo keliya maya waa badan yihiin oo doorasho naga horreysay oo dhacdo meesha ka dhacday waaba laisku dhexlaayay meesha siday wax u jireen ma garanayo laakiin kolley musuq maasuq baa taana jiray oo waa laisku dilo iyadana waa la joojiyey doorashooyin badan baa la joojiyey kaasi wuxuu ahaa liibaan maxamed ismaaciil oo ka mid a odayaada beelaha ka soo jeeda waqooyiga soomaaliya amaba somalilan oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramay wariyahayga falastiin axmed iimaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay abwaan boon xirsi oo ka mid ahaa majaajilistayaasha soomaalida boon xirsi wuxuu caan ku ahaa jilista riwaayadaha maadda ah warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye xuseen xirsi cadib oo ku magac dheeraa boon xirsi waxa uu ka mid ahaa hormoodka jilayaasha maadda iyo xigmadda ee masraxa soomaalida aaska maanta ee marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay abwaano mas-uuliyiin dowladda ah iyo dadkii ay isku mihinadda ahaayeen abwaan axmed salebaan bide oo ka mid ahaa dadkii aaskaasi ka qayb galay ayaa ka warramay aqoontii uu lahaa marxuum boon xirsi ma ahayn nin ku shaqaysta inuu dadka kala saaro inuu u xumaado inuu naxli ku beermo inuu nin xun noqdo marnaba kumuu talagelin annaguna kumaanu arag geesta kale wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka somalilan cusmaan cabdilaahi saxardiid cadaani ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaa nin kaftan miidhana nin wuxuu ahaa nin sareexi oo halkaa intuu ka soo hadlo wuxuu doonayo kuu sheegaya laakiin mar walba qoslaya dhinaca kale bartamihii bishii toddobaad ee sanadkan ayuu marxuum boon xirsi waraysi ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee uu bixiyo waxaan kula yeeshay magaalada hargeysa sheekadiina dhex martay ee noloshiisa ku saabsaneed qayb ka mid ahayna waxay u dhacday sidan boon xirsi halkuu ku Ah.
dhashay waxaan ku dhashay hargeysa masallaha bartaa shiishka dagaalka imsadiibe laysma weydiiye taariikhda sababtoo ah waxa- waxay noqonaysaa dee haa laakiin inaad maanta sheegtaa ayaa ka quman in berri cid kale kuu sheego waa run been kuu sheegi maayo maxaa lagu yidhi muxun baa igu yidhi bartaas baad ku dhalaatay gugee buu ahaa sanadkee buu ahaa ee qiyaasihii da'aaddii kun sagaal boqol iyo afartanaad ka dhalatay ma ku jirta horta anigu sideedaba ingiriisku markuu kacay waan garanayaa shan iyo soddonna kama weynaado haddaad ila tarabashana shan baan kuugu daray Een, eh, intaasoo dhan riwaayada samaysay heesa samaysay gabayadii suugaantii waa een, sida anigu sideedaba waxaan idhi halkaasaad madax ha odhan waxaasaad mudan ha odhan macnii waxa weeyaan qadarka rabbi baad ku soconaysaa haaye ileen ma hubtidoo gef weeye midigtan bidix haw mutuhin xaaraan weeyaan malude mid kale waxaan uga socdaa cunahan waxaan kuu marayn nagaabi haddaad istiri miyaanad calaf meesha dhigan inaad la qaysay iyo in kalaba uu kaa degayo miyaanad calaf meesha dhigan nin guur waxay tahay murtidu adduunyadu waa masraxe siduu kugu soo marshaba ilaahay mahadu celi qof kastaa markuu bilaabayo mihnad uu isagu gaar u leeyahay haa cid baa gacan qabata waa dhab oon xusuustiisa ka guurin haa qofkaad odhanayso fanka uu kaaga soo horreeyo macallin buu kugu ahaa kumuu ahaa intaad xasuusato anigu nin aliyaala nin macallin nin ahaa ma jirto saare axmed baa macallimadii ahayd run baan kuu sheegaya ma intii dambe inaan ragga een, midhahooda wanaagsan iyo ninka dee wax hagaagsan inaan ku tiirsado Een, gabagabadaan nimaadno haye isa soo dhiib way Eh, boon xirsi imse caruur u dhalay horta laba hablood oo dib u noqday sidooda u dhintay iyo laba inan ayaan dhalay Way.
labadii inanna marka afartaa caruura weyaan intii ilaahay kuu qadaray intina u saasay allah naxariis waayahay marka laga hadlayo badan aynu ka sheekeyna nacaashaqa maansooyin iyo suugaan kale iyo heesa intaba ood ku cabirta heesaha la tume ee la qaado ee dareenkaaga ka turjumayay kuwaad samaysay maxaad ka xasuusta waxaan ka waxaan sameeyey badii aan ku warram yaa waxaa ka mid ahaa waah waah heesa haa mid waa taa midna waxa weeye kuwa sheekeeye kaa sheekeeya hala sheekaysan midna waxa weeye ma degana warkaagu leh bal ducun isugu bar sidii baa maxamed axmed ugu doonaa hortaan ku warramay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowaanahan waxaa dalka swiden gaar ahaan magaalada stockholm iyo deegaanada kale ku hareeraysan ka dhacayay dila loo geystay dhallinyaro soomaaliyeed bal dembiyadadaasi qaar waxaa lagu eedaynayaa inay ku lug leeyihiin dhallinyaro kale oo soomaali ah maxay tahay dhibaatada soomaalida haysata ee arrimahani dilka ku kallifi karaya waxaa la sheegayaa in dilalkan ay soo bilowdeen sannadkeennu ka soo gudubnay iyadoo isla mar ahaantaasina sannadkan ay dilal kale dhaceen qaarkood waxaa la sheegayaa in dilalkooda lagu filiyey qoryo ak ay ka midka yihiin iyadoo dalkaasi swidnan la xasuusto inay ka midka tahay waddammada hubka uu sharci darradu ka yahay waxaa jirta in dhallinyarada qaar iyagoo yaryara iskuullada ka haraan dabadeedna dhibaatooyin kale oo faldembiyadu ay ka midka yihiin lugta la gala kuwaas oo ugu dambaynna sababa inay iyagu isbartilmaamysadaan haddaba dhibaatooyinkaasi sidee loo joojin karaa maxaase la gudbin bulshada soomaaliyeed ee qurbaha iyadoo dhibaatooyinkani hadda ku soo badanaya waddanka swiden gaar ahaan magaalada stockholm la xasuusto in ay ka jireen waddamo kale oo qurbaha ay ka midka yihiin dalalka kanada iyo maraykanka oo dhallinyaro kale oo soomaaliyeed sidan oo kale ay horey isugu dili jireen walaac intee leeg buu soomaalida ku dhaqan dalka swiden ku hayaa arrinkani hadda deegaanadaasi ku soo kordhay su'aalahaas iyo kuwo kale oo isla mawduucan ku saabsan waxaa barnaamijka inagala qayb qaadan doona oo inooga jawaabi doona sheekh xuseen faarax oo ah imaamka masjidunuur ee stockholm ee dalka swiden sheekh xuseen waxa uu sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo qoyska inta barnaamijka uu socdo waxaa barnaamijka shiikha su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo khadadka telefoonnada inoogala qayb qaadan doona waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo dilalkii ugu dambeeyey deegaanadaasi ka dhacay iyo wax ay ku salaysan yihiin بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين إن walaal jamaal marka hore waa mahadsan tahay tan kale arrinka aad weydiisay kollay een, walaal een, arrinkan carruurtanada islaynayaan kollay isbegerakuunka ama wax badan lagama sheegi karo laakiin waxaa loo aaneynaya inay yihiin maaragtay laba maaragtay laba koox inay yihiin baa la sheegaya ma garata walaal waa gartay marka ee dibadbaxyo ayaad jimcihii samayseen oo dhibaatooyinkani aad kaga soo horjeedaan dibadbaxyadaasi ma waxaad ku dalbanaysaan in dowladdu ay wax qabato ma qoysaska muxuu yahay dibadbaxyadaasi haddaad sharaxaad inaga siiso walaal horta dibadbaxani wuxuu ahaa dibadbax aada u ballaaran buu ahaa een, khaasatan haddii aynu nahay bulshada soomaaliyeedna si khaas ah noo taabatay oo mandiqadan ay dadka soomaalida u badan yihiin waxaa la yidhaahdaa een, yaarba ayaa lagu magacaabaa marka dilal hore oo badanna way ka dhaceen ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyey waxaa la qiyaasay tiro dhan saddex iyo labaatan qof inay ku dhinteen qaarna ay soomaali ay ka yihiin marka dibadbaxan wuxuu ahaa dad badan oo jaaliyadaha kalena waa ku jireen dhalinyaro soomaaliyeed maaragtay qeyb weyn bay ka qaadatay masaajidadu way ku jireen maaragtay ururada soomaaliyeed sida ururka isbaahisi oo kale soomaaliyeed isagana qeyb buu ka ahaa wuxuu ahaa laba qeybood buu ahaa qeyb wuxuu ahaa in maaragtay ay la tusiyo dhalinyarada islaynaya inay maaragtan arrinkan ay wadaan inay maaragtan ay joojiyaan inay maaragtay ilaahay subxaana watacaala usoo noqdaan in maaragtay dhibka dhexdooda ka sho- maaragtay ka socdana sidii maaragtay xal looga gaari lahaana wax looga qabto midda labaadna wuxuu ahaa in dowladda maaragtay ay hoos joogaan ee maaragtay iyagana in ay wixii howlko wixii ay wax uga qaban karaan ay ka qabtaan hadday ahaan lahayd in maaragtay dhinaca waxbarashada hadday ahaan lahayd dhinaca shaqada hadday ahaan lahayd ee dhinaca amniga ee mandiqadan dadka ajaanibta ay ku badan yihiin khaasatan shacabka soomaaliyeedna ay yihiin maaragtay jaaliyadaha ugu badan oo meeshaan degan marka hadafkooda labadaas buu ahaa mid wuxuu ku wajahnaa dhalinyarada ee midna wuxuu ahaa wuxuu ku wajahnaa dowladda sidii wax looga qaban lahaa ee tasiilaadka maaragtay dowliga ama iskuuladii waxbarashadii marka labadaas saddex walaal ku wajahnaa mudaharad sheekh xuseen marka la fiiriyo waxaa jirtaa in dilalkan ay soo laalaabteen tusaale ahaan waxaa la sheegaa in sweden oo kale gaar ahaan magaaladan stockholm aad ad- adigu igala hadlaysid ee deegaanada ku hareereysan in dhibaatooyinka noocan oo kalea ee dadka soomaalida dhexdooda isu geysanayaan ay tahay wax ku cusub sanadkii hore in dhibaatooyinkaasi ay bilowdeen oo dhalinyaro qaarkood ay isdileen haddana ilaayo hadda ay socdaan bartilmaameedsiga noocaasi oo kalea marka walaac intee leeg buu soomaalida ku hayaa Een, walaal waa runtaayo dee kolley welwelku waa jiraayo waa arrin maaragtay murugo leh in een, maalin walba aynu aynu geyno maaragtay muxuu ahaa qabriga wiil dhallinyara oo soomaaliyeed aan shan iyo labaatan sanana gaarin mustaqbal ma arkin oo ayatiina hore u lahaa ummadda soomaaliyeedna berrito laga yaabo inuu wax u anfici lahaa ehelkiisa iyo dadkiisana wax u anfici lahaa waa arrin murugo leh een, waxaa kaloo murugada usii dheer waalidka carruurtaas dhalay oo iyaguna habeen iyo maalin murugoobaya markii intaas laga soo baxo walaal een, kollay meesha hadda aynu degannahay iyo mandiqada aynu degannahay mandiqada ku hareereysanba dee dadku welwel waa oo waayo waa arrin marka een, sida la sheegaya ama sida loo tilmaamay ay tahay arrimo maaragtay een, sano hore bilowday oo sidii aano ah oo mid baa la dilay kii kalea la dilay kii kale haddii la dilay haddana kuwo kaloo saaxiibadiisa haddana la dilay haddana kuwii kaleba iyagana la dilay marka waa arrintaasi murugada leh walaal waa arrin dadka soomaaliyeed saameyn weyn bay maaragtay ayay ku tahay allahna waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala uu qaboojiyo arrinkana ilaahay subxaana watacaala uu wax ka qabto dhinaca dowladda oo kale iyagana wax weyn iyo howl maarkino bay iska xil saareen oo kollay awood tiro badan baa la soo geliyey sida dhinaca booliisku ay tilmaamayeen ciidankii ciidan ka tiro badan oo magaalada caasimadda ah ayaa lasoo geliyay xaafadaha hadda aynu degannahay iyaguna ay tahay sidii maarkino arrinkaasi een, loo yareen lahaa dhibaatadiisa walaal waa gartay e, waxaynu ognahay sweden oo kale in hubku sharci darro ka yahay in dadku ay qaataan dhibaatooyinka noocan oo kale meelo kale oo dalalka galbeedku ay ka dhacayeen canada iyo maraykanka oo kale hadda sweden oo kale maadaama hubku sharci darro ka yahay in dadku ay qaataan oo dilalka qaar ee dhallinyaradan ay isu geysanayaan qaarkoodna la sheegayo in hub culculus laysku adeegsaday sida a k forty seven oo kale ah marka meesha xaaladdu marka ay joogto miyaanay muuqan in sidoo kale e, dhaliisha dadka qaar ay u jeedinayaan biliiska iyo en, dowladdu oo ah inay wax badan ka qaban waayeen arrinkan oo aanay xil badan iska saarin in meesha ay ku jirto Een, walaal waa saa sheegtay oo kollay een, waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada maaragtay hubka uu maaragtay mamnuucu ka yahay laakiin een, hubku wuxuu kasoo galaa een, xuduudada wadamadii shuuciga hore ee yurubta bari ayaa maaragtay ayay xuduud la leeyihiin in badan oo ka mid ah marka hubka halkaasuu ka yimaadaa iyagu xataa dhinaca dowladda aad bay uga welweleen oo qoryihii u dambeeyey oo la isticmaalay oo eh, labadii wiil oo walaalaha ah ilaahay ha u naxariisto iyo wiilkii isagana ugu dambeeyey oo dhowr cisho ka hor een, dhintay isagana qoryahaas baa loo isticmaalay marka waa arrin jirta Een, ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuu arrinta qaboojisaan hore u sheegay kolley dowladduna way ballan qaadeen inay maaragtay wax ka qabtaan Een, hubkuna kolley meel walba wuu yaalayo caasimadda labaad iyo caasimadda saddexaadba arrimahaasi way ka jiraan oo waana arrin ay dadku ay een, hadda guddiyaa loo xilsaaray marka insha allah qolooyinka iyagana maaragtay maamulka ana kolley mudaharaadkuna risaalo u ah iyagana inay wax ka qabtaan ma garata walaal waa tahay e, waad mahadsan tahay sheekh xuseen dhinaca khadadka teleefanada ayaan markaan fursad siinayaa oo dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeystahan sweden uu jooga ee dhegeysta magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid oo aad shiiku doonaysa inaad weydiisid bismillahi raxmaan raxiim waxaan malanaya si fiican la maqlayo si fiican baa lagu maqlaa magacaaga iyo deegaanka aad joogtid ku bilow Eh, magacayga waa jailani jailani muuse nuux ayaa la yidhahdaa Eh, waxaan deganahay eh, magaalada stockholm Eh, waa mahadsantihiin barnaamijka iyo iyo shiikhuna waa mahadsan yahay Eh, waana wax aada loogu baahan yahay la tahay oo dadka soomaalida ama dhegeysanaysa barnaamijkan ku xiran ama soomaaliya ha joogan ama xaggan ha joogan oo arrintaas aadka ugu walwal qabo in loo bayaaniyo oo dadka waddankan degan ama culimmada ama dadka waxgaradka ay ka hadlaan oo arrintaas maarag aad iyo aad baan u malaynaya inay wax badan anfici doonto Eh, su-aalo badan ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan shiika weydiiyo sheekh xuseen Eh, dhibaatooyinkan waa ka dhacayna sweden Eh, meelo badan bay ka dhacaa suu sheikhu sheegay waana ognahay Eh, hadda kuwaan ugu dambeeyena eh, waa wax soo jiitamayey sidaan qiyaasayna oo muddo hadda socday ma aha wax bilowday maanta iyo shalay iyo wiilga hore ma aha Eh, ma aha haddana waxaan markaan shiika rabaa inaan weydiiyo eh, in maxay ugu talagaleen cota culimo ahaan inay ka wacyigeliyaan bulshadan soomaalida ah ee aan u jeedno dhallinyaradoodii iyo eh, haweenkii iyo dadkii yaryaraa meeshay marayaan eh, ka amarayaan dhaqankii iyo dhibaatada maanta socota ee dilka ah oo aan oran karno waa wax ku kooban soomaalida weliba hadda gaar ahaan waxaa ka dhacaya stockholm Eh, waa soomaali islaynaysa weeye wiilal la yaqaan weeye dad maaragtay kulli waxa weeye isku degaan ah oo xaafad wada degan oo iswada garanaya Eh, suu shiiku sheegana aana iyo hebel baa hebel dilay iyo saaxiibkiisa saaxiibkiis dilay arrintaas waxa weeyaan see looga hortegi karaa maxay ugu talagaleen shiikhu ugu talagalay ee dhalinyarada kale ee ka dambaysa su-aasha waa fahmay waana mahadsantihiin Een, een, waa arrin horta maaragta insha allah waxaan oranayaa qadiyadda kolley ama dadka culummada kolley dee waa dareemi kartaana waxa waaye horta tawjiihintaas in ilmahan maaragtay wixii wax loo qaban karo ama dhinacii dacwi ah ama maaragtay in loo sameeyo Een, midda saddexaad oo kale iyadana ah oo dee ummadda soomaaliyeedna way u wada taallaayo kolley waxaan oran karaa dhibaatadan hadda jirta een, masjidna waxba kama qaban karo urur gooniyana waxba kama qaban karo waa risaalada aan dirayo oo ah khaasatan dadka soomaaliyeed ee degan mandiqadan maaragtay aynu hadda aynu ku nool nahay in meel looga soo wada horjeesto een, arrinta jirta waxna laga qabto Een, taas oon kolley xalay mar een, telefishinka waddankan maaragtay een, dowladdu ay leedahay wareysanaysana aan- aan ka sheegay Een, marka ama dhinaca wadaadada ah annaga waxa waajibkanaga ay tahay dhinaca istocyigelinta ah khaasatan waalidiintu iyagana waxa waaye mas-uuliyad khaas ah baa iyagana saaran taasina iyagana qaybtooda inay ka wada qaataan si wada jira waxa looga qaban karaa aan koox koox keliya aan walaal maaragtay ay waxba ka qaban karin arrimahan hadda jira ay socdo walaal waa tahay aad baad umahadsan tahay eh, sheekh xuseen jilaan adiguna waad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay oo kaga mahad celinaynaa haddaan sii raacsado su-aasha uu ku weydiiyey jilani inkastoo aan filayo eh, inay iyaduna khusayso isla arrintan dadka qaar baa idinku dhaliila in eh, doorkiinnii culimo ahaan eh, uu- uusan muuqanin oo arikan marka la fiiriyo in isku xirka bulshada iyo dhibaatooyinka sidii looga hortagi lahaa arrintaas maxaad ugu jawaabaysaa Een, walaal waa mahadsan tahay kolley qof walba horta maaragtay in wixii lagu eedeynayo inuu qaato waa dee kolley diintanadana furaysa in wixii khalad ay jiraan laakiin waxaan oran karaa wixii khaladana waynu qaadanaynaa laakiin waxyaalo badan oo ay masaajidadu ama u istaageen ama ay qabteen baa dareemi karnaa oo een, oo wax ka qabanay laakiin wixii eedeyna ama ay jira waanu qaadanaynaa oo waayo qolo keliya eedu ma saarna hadde waxay saarantaan oran karaa dadka soomaaliyeed ee maaragtay ee mandiqadan wada degan ayuu ayaa eedeyntu soo taabanaysaa anoo aan diideen inaan eedda jirta aan ma arkaan anigu aan qaato walaal waa tahay aad baad mahadsan tahay Eh, dhinacii khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira Eh, dhegeyste kusoo dhowo magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aashaad qabtid oo aad doonayso inaad weydiiso sheekh xuseen asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weheliye waxaan joogaa waddanka holland v o da waan salaamayaa sidoo kale si lamid ah waxaan salaamayaa sheekh xuseen faarax Eh, jamaal iyo galow inaan ka taxsideeyo dhalinyarada aadka u da-da yar ee da-aadeyda ah ee ku geeriyooda waddanka sweden amba meel kasta adduunyada ka joogaan amba waddankii ha naqato amba wadamada lasoo qaxa ha naqato Eh, waxaan rabaa inaan weydiiyo shiikha waddanka aniga waxaan ku noolahay waddanka holland waa dareemi karaa dhibaatada ka jirta wadamada loo soo qaxay waana dareemi karaa dhalinyarada saameynta isku dhex leedahay sheekh marka laga soo tago booliska iyo dowladda culimadiina ma la dhihi karaa waxaad ku leedihiin saameyn dhalinyarada isdile haddii aad culimada dhalinyarada waxay- aad wacyigelin laheedeen oo dhalinyarada da-aadooda u diri laheedeen oo aad kusoo dhaweyn laheedeen masaajidada oo aad sii laheedeen daraasad ku filan amba caqligooda aad korin laheedeen ma lahayn dhibaatada maanta taagan inkastoo aan maanta dhigi karo waa waxaa ku nooshiin wadan fiican oo aanan daraagis iyo wax lahayn haddana uu dilkiina kugu badan yahay taas waxaa sabab u ah culimadii oo aanan dhalinyaradii kusoo dhaweyn masaajidadii oo aanan siinin waxyaabihii ay u baahnaayeen ma la dhihi karaa sheekh waa tahay Eh, wehliye xasan wehliye aad baad umahadsan tahay sheekh eh, xuseen faarax waan isaguna hordhigaya su-aashaada Een, walaal horta waa mahadsan tahay Een, wax walba horta inaan kaa qaadano way wanaagsan tahay waana laakiin waxaan kuu sheegi lahaa masaajidadu waxaan oran karaa een, markii shacabka soomaaliyeed dhibka iyo dhibaatada uu maaragtay wadankoodii uu maarkin uu ku dhacay oo anagu aan isdilnay oo qarnimadanadii aanu burburinay Een, meelaha keliya ummadda lagu badbaadinayo masaajidaday ahaayeen alxamdulilah dhalinyaro badan oo maaragtay way jiraan oo masaajidadu maarkin laga tawcigeliyey Een, qaar badan oo wanaagsanna way jireen qaar dee shaydaanku ama uu kaxaystana wuu jiraa Een, marka waxaan oran karaa kolley een, arrintani masjidna way ka weyn tahay masjidku waxa uu qabanaya waa tawciyad waa waa waxgelin waana darintaan arkayaayo dee hadday ahaan lahayd aasitaan hadday ahaan lahayd tacsiyeen oo aan dareemayo ka aaba ahaan ka waalid ahaan waalidka ilmahaas dhale maanta waxa ay danqanayaan siba khaasatan ka xuseen ahaan maarkin hawshaas culeyskeeda taan iskula xilsaaray ummadda soomaaliyeed degana meeshan ay og tahay Ee, wixii maaragtay kritiga inaan qaadano waa wanaagsan tahay laakiin waxaan rabaa sidee wax u saxnaa sidee wax u bedelnaa hadalkayga wuxuu yahay masjidna arrinkani waxba kama qaban karo urur kale oo soomaaliyeedna keligiis waxba kama qaban karo arrimahan waxaa looga qaban karaa baan ku leeyahay dowlad baan waxba ka qaban karin boolis baan waxba ka qaban karin waxaa arrinkan keliya looga badbaadi karaa aan ku leeyahay in si wadajir ah haddii ahaan lahayd masaajida haddii ahaan lahayd ururo soomaaliyeed oo jira sida soomaalidka riga ururka ugu weyn oo soomaalida maaragtay rigsabunad la yidhahdo haddii jiri lahayd booliiska haddii dhi- jiri lahayd maaragtay hay-adaha dowliga oo meesha ka wada jira taasna arrinkaas kolay idaacadda waddankan isu dhibaan ayuu ka sheegay shalay waraysiga ay la wada yeelanayeen marka wixii tirjiga waanu qaadanaynaa dadka meesha joogana waa dad dee kolley nin walba oo wuxuu u qabanaya waa ilaahay dartiis subxaana watacaala wax dhaqaale lagu qaato ma jiraan wax lagu shaqeeyo ma jirto marka waa runta walaal arrinkaas waan soo dhaweynayna laakiin masjid waxba kama qaban karo urur soomaaliyeed keliisna waxba kama qaban karo booliisna waxba kama qaban karo waxaa arrintan looga waalid keliyana khaaska waxba kama qaban karo arrimahan jira waxaa looga walaalayaal badbaadi karaa oo keliya in dadka ay wada khusayso oo mas-uuliyiinta ah inay ma arkano si wada jira wax looga wada qabtaan baa anigu arkaa walaal adigoo raali ah baarak allah fiik waa taa waad mahadsan tahay xasan weheli adiguna waad mahadsan tahay sheikh waxaa jirta in dhallinyarada qaar lagu eedeeyo inay yihiin kuwa iskuulaadkii ay dhiganayeen ka hareen waalidiinta qaarna lagu eedeeyo in ilmahooda ay egtaan dhibaatooyin iyagoo geysanaya aynan la hadlin ama dowladdu aysan la socotin oo guriga ay ku haystaan in badan ilaa maa inta laga ogaado in ay dhibaato geystaan dabadeedna loo geliyo diiwaanka inay dembiyo geysteen markaas kadib ayay soo hadlaan oo yidhaahdaan arikan muddoba wuu jira ama saas bay ahayd xaaladdu marka xaaladdu meesha ay marayso ma kuu muuqata in waalidku uu qayb ku leeyahay arrinkan lafahaantiisa loo baahan yahay in dadku ay isku xirnaadaan haddii dhibaato ilmahoodu ay kusii socdaan ay arkaan aysan waxba ka qaban karin inay dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee laga yaabo in arrinkan kaalin ay ka geysan karaan in dhibaatooyin kale hor leh ay dhacaan in laga hortago in ay ku biiriyaan marka ma kuu muuqata in waalidku arrinkaasi looga baahan yahay walaal horta waa su-aal aad iyo aad muhiim wa waana aad iyo aad baana kaaga mahadnaqaya walaalo su-aashaas waxaan ku oran lahaa ilaahay khayr badan allaha ku siiyo dhinaca iskuolka horta saameyn weyn bay ku leedahay waxaan oran karaa haddii ilmuhu iskuolka ama maaragtay ay waxbarashada maaragtay sidii la rabay aysan oga soo bixin qayb weyn bay ka tahay maaragtay waxyaalaha jira dee arrin musiiba rabbaaniya way iska dhici kadhaa oo qofka ku yimaada ama waalidka midda kale waalidiintu dee kollay ani ka hadlimayo arrinkan hadda jira dee waalidkaa soomaaliyeed aan dareemayo ay murugaysan maaragtay ay ku dhacday ka hadlimayo waxaan tilmaamaya horta waalid walba oo soomaaliyeed kuwa raba ha ahaado maanta wuxuu jecel yahay inuu carruurtiisa maarkin oo ay wanaag iyo horumar ay gaaraan buu jecel yahay laakiin midda jirta waxaa jirta aan ku sheegay waxaa jirta mataqaanaa ama shuruucda ama maaragtay ama dhinaca dawliga ama dhinaca nidaamka haddii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay waxbarashadiisa ku ficnin haddii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay iskuolkii u maarkin uu waxbarashadiisa ku liidato haddii aad aragtid inuu cunugaagu sidii la rabay ama arkin ama waktigii la rabay usan u imaanin aadan dowladda aadan ka baqan waxaa fiican inaad maaragtay hay-adaha dawliga ee khuseeya oo dhinaca socialka la yihahdo inaad la xiriirtid inaad maaragtay qofka masaajidada uu la xiriiro oo yidhahdo war dhibkan ba ay haystay hala i caawiyo taasi way dhici kartaa oo waalidiin badan oo soomaaliyeed ama arrin waxaa dhacda inay maaragtay ay cabsi ay ka baqayaan haddii ay xiriir ama caawinaad ay weydiistaan iyaga nafsadooda inay dhibaata ay ku imaan karto laakiin waalid walba oo soomaaliyeed wuxuu jecel yahay ilmihiisu inuu jaamacad helo wuxuu jecel yahay inuu jaamacad ka baxo wuxuu jecel yahay inuu diinta meesha ugu sarreysa u noqdo inuu maarkinoo meel walba u ka gaaro laakiin waxaa jirta imtixaan baa annagana haysta waxyaalahan socdana walaalayaal waxaan dareemayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil allah xifdiyo maalin dhaweedu nala joogay oo aan maaragtay arrimaha ugu dambeeyey markay dhacayeen meedadkoodaha wuxuu noo sheegay magaalada edmonton la yidhaahdo inuu goobjoog ka ahaa wiilkii soddon soddonaad ee soomaaliyeed ee dilaya waxaana muhiim ah aan dhihi lahaa maadaama aad walaalow aad isiisay idaacadda voice of america aad isiisay dad badanna maanta laga dhegaysanaya waddanka gudihiisa allah ku barakeeyo waddanka deganaanshihiisu iyo soomaalidu maaragtay ilaahay ha isu keena qulubtooda deganaanshaha soomaalida ah iyo ma arkino nidaamka iyo dawliga haykalka dawliga la leeyahay oo hagaaga qayb weyn buu ka yahay walaal markaan runkuu sheego oo dhibkan jaaliyadaha kale ma haysta markii loo fiiriyo haddaan runkaaga warramo jaaliyado badan oo soomaaliyeed baa annaga mandaqada aanu maanta degannahay maanta degan walaal marka waxaa saameyn weyn iyagana ku leh markaad fiirisid waalidiintan meesha jooga oo aan dhihi lahaa war carruurta guryaha laga dhisayo muqdisho ama hargeyso ama garowe laga dhisayo ama kismaayo laga dhisayo oo idinka aydin degayn waxaan oran lahaa waalidka soomaaliyeed ee dhegaysanaya ilmihiina geliya ayaan oran lahaa walaal waayo guryahaas qof degaya maanta ma jiro carruurtani waxa waaye wadamada ay maanta ay joogaan ayay mentalitygooda maskaxdooda ay qaateen marka waa su-aashii ugu muhiimsaneed ayaan oran karaa walaal la iweydiiyo adigoo muhiimsan adigoo ma arkino mudan baan ku oran laha walaal waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale khadadka teleefanada ayaan mar kale fursad siinaya dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa khadka ku jira dhegeysta mayna maqlaysaa si wanaagsan bismillaah maxamed sheekh muqdisho waa salaamaya sheekh adiga iyo shaqaalaha idaacadda waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo laba su-aal su-aashkaada waa taa maxaa sal u ah dhibaatadan dhacday oo keentay in dhibaatada intaa la eg dadka dhalinyarada ay ku dha- ku dhamaadaan midda labaad waxay tahay qaabkee loogu gudbi karaa qaabkee loogu gudbi karaa waa ta waa laba su-aalo muhiim ah ما شاء الله الله كبركيه وسؤال آدي آد م- في محلها ماركنو مناسب وأمانكتي ولا إن كلي دي أرين كان هذا كلي دينا بوليسكا أما ماركتي إن أيا قعنتو إن ماركنو هي أدها النبي تجد أيا ماركنو قعنتن كوهية لكن بالحقيقة ماركنو لو شو أما سيدا ماركنو ورك أيهين أي نقوليان قد يدا وحكي بلابتي دي لبق maaragtay laba dhalinyaro oo kooxood oo maaragtay muxuu ahaa een, dibadda dhex martay oo maaragtay een, ayaa sabab u ah baan oran karaa taasi waa midda dhinaca kolay dee ani waxaan u daynayaa dhinaca maarkino hay-adaha hay- hay-adda maarkino baaritaanka iyo maarkino howlahaas gacanta ku jira inaan ka hordegana dooni mayo may fahantay taas baa horta sabab u ah baa la leeyahay sida ay dadku qaarna ay tilmaamayaan ay leeyihiin oo aanu arkayno wax maaragtay soomaaliya soo barbay qaarkood ay leeyihiin qabiil baa laysu dilaa waxaas waxba kama jiraan taasna waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u caddeeyo qaar baa idaacad maarkino oo hembejidan maarkino ummadda aan u sacyeen oo soomaali sii kala fogeeyey oo burburiyey ayaa qaarkood ku qoreen oo dee taleefanada lanoo soo diray taasna waxaan u caddeynayaa dadka soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed ee aan ka xumahay oo carruurteyda ah oo ilmahayga ah aan ooga danqanayo sideedoo kale Een, ma aha wax qabiil ku dhisan waxaa islaynaya qabiil walba oo soomaaliyeed ayay ka kooban yihiin dhallinyaradaasaan oran karaa ilaahay subxaana watacaala maaragtay allaha soo hanuuniya xaqna allaha tusiyo ama midda labaad oo ah sidee wax looga qaban karaa waa sidii aan su-aalihii hore aan ugu tilmaamay masjid kaliya waxba kama qaban karo urur kaliyana waxba kama qaban karo alxamdulilah hadda kolley een, een, muxuu ahaa wada shaqayn badan baa timaaday in soomaali oo wada jirta in hay-adaha booliiska wada jira in hay-adaha maarkino dowladda hoose ama nidaamka maamulka oo wada jira inay maarkino si maaragtay wada jira uga wada qayb qaataan ayaa walaal aniga u arkaa oo arrinkaana lagu burburiyo midda labaadna waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala arrintan noo hagaajiyo Ee, ilaahay waxaan ka baryaynaa dhulkanaga nabadii amni sara allaha noo siiyo muqdishoad maanta kasoo hadlaysa waa meeshii waasimada waddanka waaye waxaan leeyahay dadka m- sabab waxaa qayb ka ah baan oran karaa dadka maanta maarkano ama een, een, een, nidaamka maarkan ama haykalka dowliga ah, ama hadda waxban aan ka wadin oo ilaahay waxaan ka baryaynaa haykalka dowligana allah noo soo celiyo taasina saameyn bay ku leedaysaan hore u sheegay walaal adigoo raalli ah waa taa waad mahadsan tahay maxamed adiguna waad mahadsan tahay ugu dambeyntii barnaamijka ayaan soo gaarnay een, sheikh maxaad kusoo gebagabaynayso oo aad fariin u diraysaa soomaalida meel kastoo ay joogaan Een, waxaan oran lahaa soomaali ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay ka baqno ilaahay aan u noqono maanta waxaad dareemaysaan carruurtanadii ilmahanagii inay maanta maaragtay muxuu ahaa ay meel walba ku ku dhibaataysan yihiin iyaga ay islaynayaan qaarkood ay badaha maaragtay ay ku baaba'ayaan waxaan oran lahaa waalid walba oo soomaaliyeed siba khaasatan dadka qurbaha ku nool waxaan oran lahaa qofka waxa ugu qiimaha badan uu helo waa carruurka carruurta waaye waa mi- waa markii diinta laga reebo ilaahay subxaana watacaala ku nimcaysta waa ilmaha waxaan oran lahaa nin walba waalid ah ilmihiisa ha geliya dhaqaalaha ilmihiisa ha geliya hantida guriga maanta aad ka dhisto oo aan horey saan u tilmaamay ama hargeysa ka dhis ama burco ka dhis ama garowe ka dhis ama kismaayo ama muqdisho ama beledweyne ka dhis waxba tari mayo waxaan idin oran lahaa ilmahan ha la geliyo dadka kale oo i dhegaysanaya oo soomaaliyeed ee gudaha ka jirana waxaan oran lahaa iyagana inay nabadda iyo wanaagga iyo walaalnimada iyo cizigooda iyo sharaftooda iyo doolnimadooda ay ka wada shaqeeyaan ee ilaahay subxaana watacaalana ooga baqo ilaahayna waxaan ka baryaynaa soomaali cizigeedii iyo sharafteedii iyo wanaaggeediina ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay usoo celiyo in ilaahay subxaana watacaalana carruurta ilaahay subxaana watacaala meel walba aan joogno ilaahay subxaana watacaala noo hanuuniyo ilaahay subxaana noo xifdiyo waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa waalidiinta iyadu ay dhibkan ay soo gaadhay khaasatan kuwa stockholm jooga iyo kuwa maanta nuud america jooga ilaahay subxaana watacaala bedel khayr qaba allaha siiyo ilaahay subxaana watacaala sabar iyo iimaanna allaha ka siiyo adigana walaal miisaankaaga xasanaadka allaha kugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh xuseen adaa mudan walaal intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah sheekh xuseen faarax oo ah imaamka masjid nuur ee magaalada stockholm ee dalka sweden sheekh xuseen waxa uu sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo qoyska waxaan u mahadcelinayaa sheekha iyo dhegaystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaatay tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantoodina oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise le nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan iyo wicitaanka dhegeystahaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal gabayga geeraarka jiiftada iyo hees dhaqameeddu waa qaybaha ay maansadu ka kooban tahay ee hal abuurka soomaaliyeed uu wax ku curiyo taasi waa wax badiba la og yahay weligiinse ma isweydiiseen waxa ay afartoodu wadaagaan ee ay maanso ku wada yihiin jawaabtu waxay tahay waxaa jira tilmaamo ka dhexeeya tilmaamo ka soocaya hadalka caadiga ah ee goor noolba ay dadku ku hadlaan waxna ay isugu gudbiyaan waxaana ugu waaweyn uguna muuq dheer saddex tilmaamood midda koowaadi waa kaafiyadda oo ah eray ama laba eray oo isku xaraf ka bilowda meelisyada tixda oo dhanna ku soo noqnoqda iyaga oo meela u astaysan ka gala haddiise ay dhacdo oo erayada sidaas isu raacsan meelisyada tixda laga waayo deelqaaf ayaa lagu tilmaamaa iyaga oo kale qofkii tiriyana maansayahannada laguma daro deelqaaf howse maxaad ahayd si aan haddaba su'aashaa uga jawaabo aan soo qaato tusaale in lagu garan karo ay ila ahaatay bal waxaad ila malaysaan muuqaalkan soo socda waa beel reer miyi ah oo uu nurkii u samaaday waa gu'aarana hawkarkii jiiraalka ayaa haddiiba laga raystay daaq iyo biyaba agagaarka aqallada ayay xooluhu ka dhargaanoo waayeed iska daaye gurboodkaba looma diro ballidu way wada ceegaagtaa qorrax dhaca tan iyo waabarigana cida raha ayaan laga gam'i karin sidaasoo ay tahayna cirku weli wuu cusub yahayoo indhawaalaba gabbal diiran ma lahayn geel lo' iyo ariba xooluhu darar bay candhada la qaadi la'yihiin sidaa darteedna inta fiid hore la maalo ayaa madadaalo qosol iyo maad loo dhaqaaqaa doob iyo gashaantiba dhallinyaradii oo hawshii ka dhammaatay waayeelkii dhalena iska ilaalinaysa ayaa mid mid iyo labalababa u dhuumata waxay u kala hor maraan cayaaraha haddiiba la qabtay ee sacabka iyo jaantaba leh dhinac walbana ka yeeraya maaweelo xodxodo iyo muraad kaleba halkaas bay ilaa waaberiga ku sugnaadaan dabadeedna waa soo dhowaadka ayuu mid waliba reerkooda ku soo duldhacaa iyaga oo daal iyo lulmo bastood la'ah dhinaca kale odayadii iyo garmadowdii reeraha ayaa iyaguna goro si wacan loogu kashkaashay loona dugsiiyey ku soo ururay kuwaan madadaaladoodu cayaar iyo sacab ma ahee waa suugaan fadhi la isugu tabiyo waa gabay iyo geeraar dhagaha loo raariciyo oo maansayahannada reeraha midkood uu ragga ku maaweeliyo ama waa kal hore maanse la tiriyey oo hadduu goobta fadhiyo gabay xambaar yaqaani uu odayada ku jalbeebiyo dabadeed sidii loo sheekaysanayey ayaa meel geesa waxaa ka kuurkuursaday nin goobta wax ka fadhiya kaasoo ku yaboohay inuu mariyo tixuu sheegay inuu waa hore bartay bal mari ayaa lagu yidhi anigu gabyaagii tiriyey ma aqaan kollayse wuxuu ku ammaanayay gabarh uu rabay inuu guursado ninkiibaa inta sidaas yidhi wuxuu tixdii ku bilaabay lagumood madiixoo dhashiyo sidigta dhoorwiile lagumood mareeru egay dahabkii baariise magaalada berbere maalintii uunku wada joogay lagumood hilaacii mug yidhi ee yaabka loo go'ay baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax cara weyne lagumood tiriiggii cadmeed walaalacdiisii ee lagumood magaalada bumbay lacagtii tiiltiila lagumood muluukiga hablaha nimanka reer suure saamar keliya ayaa qosola la wada daatay oo looba qadhine deelqaafkii uu ragga la hor yimid ninkii lagu ceebeeyey nin kale oo kaas gabayga bi'iyey ay kaftan lahaayeen hareertiisana fadhiyey ayaa kula soo booday war hebelow wax ma taqaanida ragga gabayadiisa ha ka dilin deelqaaf iyo deelqaaf la'aanba haddii aadan kala garan karin maadaa iga badiya iyo anigaa kugu dhaama muran yar baa xigay dabadeedna kii dambe ayaa la weydiistay hadduuba isagu ninkaa ka badiyo inuu tixda mariyo isna waa isku kalsoonaaye qayb gabaygaas ka mid ah oo aan deelqaaf lahayn ayuu mariyey isagoo weliba adrar ka hormarsaday oo yidhi horta gabayga cabdigahayrkii ina warsamo baanji ahaa ayaa tiriyey gabarh uu guurkeeda rabayna uma uu tirine mid uu guursaday oo markaasba aroos u ahayd ayuu ku ammaanay uguna laab qaboojinay gabayguna wuxuu ahaa kolka horeba guur waa milgo iyo maarsi kale waaye ragga qaarse uma meel dayee way iska mehershaaye anse waxaan ka miidhaa halkan lagama suugaynay haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maadh leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wow halis lagumood madiixoo dhashiyo sidigta maadhiine lagumood madheer u egay dahabkii miikooye magaalada berbera maalintii madasha loo joogay lagumood hilaacii mug yiri muuqday laba jeere baddoo murugtay minawaaradoo macallinkii dhoofshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen moolka laga yaabay lagumood tiriiggii cadmeed muxubbadiisii ee lagumood muluukiga hablaha madaxda reer suure madowga iyo casaanka isku jira sida masciideedka in la maro madow iyo caddaan muumin iyo gaalo sida geedka maawarada waa muunad gooni ahee lagumood dhirtii maacadeesh midabadeedii iyo lagumood magaalada bombay macawiisiiyiina lagumood muraayadan lahayn midhirhku waa ceebe halkaa markuu maraayo ayuu ku margeday tixdii baa ka kala luntay suu waa sii wada waayey markaas buu inta raggii u cudurdaartay ku yidhi gabayga intaas baan ka hayaa wuuse ka badnaaye waan kala iloobay waxaa haddaba la yaab leh reermiyigii hore ee soomaalidu iyaga oo aan u xeraysan iyaga oo aan dugsiye loogu dhigin iyaga oo aan waxna qorin waxna akhriyi jirin inay haddana judhiiba kala garan jireen tixda deelqaafku ku jiro iyo midda sida hagaagsan u tirsan ee waafaqsan maansayahanadii hore xeerarkii ay qaybaha maansada u dejiyeen ha yeeshee aan weligood meelnaba lagu dhigin runtii dhegta soomaalidii hore yaaba bay lahayd dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tilmaamaha kale ee maansada soomaalidu ay wadaagto
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oona la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii iyo daalkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna gebagabadii barnaamijkeenna fiidnimo aan kusii soconnaa falastiin aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa falastiin mahadsanid sandheere warka ka imanaya dalka urdun ayaa sheegaya in afar ka tirsan xogaga amniga iyo qof dalxiis ahaa oo dalka kanada u dhasha lagu dilo weerar toogasho ah dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow degmada lagu magacaabo karak xafiiska amniga guud ayaa sheegay in markii ugu horeysay xabad lagu furay booliis roondo ka waday degmadaasi kuwii weerarka geystay ayaa isla goobta ka baxsaday dalka yemanna saraakiisha milatariga ee ku sugan magaalada sanca ee dalka yeman ayaa sheegay in weerar bambaano oo ismiidaamina oo ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan afartan ka tirsan askarta dalka yeman oo ku sugnaa magaalada dekeda ah ee cadan saraakiishu waxay sheegeen inay isugu soo urureen saraakiishaasi saldhig milatari si ay mushaarkooda u qaataan milatariga ayaa sheegay in ugu yaraan konton askar oo kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi wakaaladda wararka ee dalka siiriya ee lagu magacaabo saanana waxay sheegtay in basas ay wadaan dad markaasi la daadgureynayo oo ay hagayaan hay-adaha caalamiga laanqeyrtacas ay bilaabeen inay galaan xaafadaha ku yaala xalab aad baad u mahadsan tahay falastiin intaasna waxaanu kusoo gebagabaynaa barnaamijkeennii fiidnimo inta haddii la dhahdo baraanu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdiyo falastiin odila sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.